cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya oo saxaafadda kula hadlayay xarunta wasaaradaasi ayaa sheegay in kow iyo toban milyan oo canshuura dowladdu ay qabatay ayna isticmaashay lacagnan toddoba iyo toban milyan waxaana uu xusay in dakhliga dowladda soo gala oo aada u kordhay
dhaqaalaha dalkan soo galaa ee dadka iyo ummadda soomaaliyeed ay soo saartaa wax soo saarku waa ilaa lix bilyan lix bilyan weeyaan dhaqaalaha ummaddan soomaaliyed soo saarta waxaa g d b-ga laydhaa ama dhaqaalaha waddankaasi waa intaa cashuurta annaga naga soo gashaana waxa weeye koob iyo toban milyan ya koob iyo toban milyan wax yar yar yar yar oo aada u yar weeye waxaan u baahan nahay inaan dhiigga joojino oo waxa ugu yaraan samaynaana waa ilaa lix iyo toban toddobiyo toban milyan inta udhexaysa waad garan kartaa afar ilaa shan milyan ayaa u dhexeeya si aan inta ugu jaban u samayn karno inta ugu ugu ugu hooseysa aan u qaban karno ta u hooseysa waxaan uga jeedana waxa weeye askar baan leenahay askartii mushaara yar bay u baahan tahay oo aan badnaynba wuxuntay u baahan yihiin inay dee inay hawl galaan shaqaalo kalaa leenoo wasaaradaha ka shaqeeyo iyaguna mushaaraad bay u baahan yihin dee si ay usoo shaqo tagaan wax qabtaan
wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in wasaaraddu ay soo saartay sharcigii maaliyadda kaasi oo sheegay inay u gudbin doonaan golaha wasiirada dabadeedna loo horgeyn doono baarlamanka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa si adag uga hadashay shaqaalaha dowladda ee aanan shaqada soo xaadirin mishaarkana qaadanaya in tilaabo adag ay ka qaadayaan wixii ka dambeeya soddonka bishan
laba bilood baan ka soo shaqaynaynay qof walba halkuu joogo waa garanaynaa kii shaqeeya kaan shaqayn waa soo ogaanay ka labada meelood ka shaqeeya waa soo ogaanay ka afarta meelood ka shaqeeya waa soo ogaanay ka bakaaraha ka shaqeeya halkana mushaar ka qatay waa soo ogaanay ka abudabi jooga halkana ka shaqeeya waa soo ogaanay ya waxaasoo dhan julaay kowdeeda waxaan ujeedaa julaay aakhirkeeda dhammaadkeeda nalama shaqayn doonaan lacagaha laiskugu diro xawaaladaha gaarka loo leeyahay ayuu wasiirka maaliyadda sheegay in dadka lacagahaasi daafaha dunida loogu soo diro looga baahan yahay inay samaystaan kaarar aqoonsi tixraac leh arrintaasina ay kala hadleen xawaaladaha shirka jaraa'idda wasiirka maaliyadda soomaaliya waxa uu kaga hadlay waxqabadkii wasaaradda maaliyadda ee bishii tagtay ee juun cabdicasiis ibraahim axmed okey t v-ga universal magaalada muqdisho